Kawanka barakacayaasha waxaa mararka qaarkood ka dhex dhaco khilaafaadyo yaryar taasoo ay ugu dambeyn ay xalliyaan odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada balse aadan mursal cadow oo ah madaxa tababarada iyo wacyigelinta ururka dhalinyarada degmada kismaayo ahna gudoomiyaha kaamka beder ee magaalada kismaayo muddo dheerna kusoo dhex jiray xalinta khilaafadyada ayaa idaacadda waamo uga warramay sida ay u xalliyaan khilaafadyada ka dhex dhaco xerada barakacayaasha howshan xalinta khilaafaadka waxaan kusoo jiray muddo dheer waxaana bilaabay labada kun iyo toddoba iyo tobanka ayaan bilaabay insha allahu muddo shan sano ah ayaan waxaan ku jiray dalad lagu magacaabo caf oo community action forum ah shaqadiisu ay tahay security and safety oo rag iyo dumarba leh shan sano ayaan kasoo shaqeynayay xalinta khilaafaadka wax badanna waan ka bartay insha seventeenkii markii aan ka qayb galayay xalinta khilaafaadka guddigaas la dhisayay oo magaalada kismaayo ka howlgelayay waxaan ahaa guddoomiye kaamamka barakacayaasha ka tirsan oo lagu magacaabo kaambeder ayaan waxaan ka ahaa guddoomiye muddo dheerna guddoomiye aan ka ahaa maadaama guddoomiyadu ay kaamamku degan yihiin bulshada maanta ayagu ay dhex degan yihiin meesha ay ku nool yihiin ay tahay meel barakacayaal ah oo ciriiri ah isqabqabsigoodana aada u badan yahay xalinta khilaafaadka guddoomiyadu wax badan ay ka fahamsan yihiin gaar ahaan guddoomiyadu degan kaamamka barakacayaasha maalinta guddigaa la dhisaayay dhinacyo badanaa laga eegay oo ah waxaa la yidhi yaa khibrad u leh howshan oo qeyb kaga noqon karaa oo xalinta khilaafaadka magaalada guddigaa laga dhisaayo marka waxaan noqday dhallinyarada haldoorka ah oo loo soo xushay inay shaqadaasi ay ka shaqeeyaan kabaamka barakacayaasha ayaa waxaa ku nool dad danyar ah waxaana isqabqabsiga mararka qaar soo kala dhexgalo sababa ciriiriga ka jiro